جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa arbaco koow iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgal lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa mar kale ganacsada soomaaliyeed dilay xilli ay sii kordhaysa dilalka iyo boobka loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas shacabka ku dhaqan magaalada mandheera ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay ku qabaan maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland ee laga saaray magaalada beredxaawo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaas kulan ay barbar socotay dowla diini ah beecana ay ku gashay mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee gedo ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas degmada buula fullaayo ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku tallaabsatay horumar dhanka tacbashada qudaarta cagaaran taasoo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgal lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada baay ayaa xalay qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiinna gaar ahaan fariisin ay kaga sugnaayeen gudaha magaalada baydhabo waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga alleh koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa mar kale ganacsada soomaaliyeed dilay xilli ay sii kordhaysa dilalka iyo boobka loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaad sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay ganacsada soomaali ah oo ka mid ahaa ganacsatada ku ganacsada magaalooyinka dalkaasi ganacsadaha soomaaliga ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdifataax maxamuud beeryare waxaana dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in la dilay xilli uu ku sugnaa meheradiisa ganacsiga dilkan ayaa ka dhacay magaalada cape town ee dalka koonfur afrika wuxuuna yimid kadib markii kooxa burcad ah oo ka soo jeeda dalkaasi ay isku dayeen inay dhacaan goobta ganacsi ee uu lahaa ninka soomaaliga wararka ayaa sheegaya in sidoo kale kooxaha dadka geystay ay dhac u geysteen goobtii ganacsadaha soomaaliga lahaa kadibna ay baxsadeen arrintan waxay imaanaysaa xilli soomaalida ku dhaqan dalkaasi iyo xilli walba la kulmaan burcad hubaysan oo u soo shaqatayay dhiiggooda iyo hantidooda kuwaas oo marna aysan wax ka qaban booliska dalkaasi oo iyagoo la sheego inay qayb ka qaataan dhaca lagu hayo ganacsatada soomaalida dilalka ka dhanka ah soomaalida ganacsiyada ku haysta koonfur afrika ayaa kusii kordhaya magaalooyinka dalkaasi xilli sanadkan gudihiisa lagu dilay in ka badan labaatan ruux oo soomaali ah mahadsanid marwan shacabka ku dhaqan magaalada mandheera ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay ku qabaan maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland ee laga saaray degmada beled xaawo nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan sii anbaqaadaya waxaa iska soo dabadhacaya cabashada iyo qayladhaanta ka soo yeeraysa shacabka magaalada mandheere ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya taasoo ku aadan maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland ee la dejiyey magaaladaasi iisku soo baxyo ay sameeyeen dadka ku nool xaafadda b b n ee mandheere ayaa waxay kaga cawdeen maleeshiyaadka maamulka ridada axmed madoobe ee soo degay xaafadooda waxay sheegeen inay jareen isku socodka dadka iyo xaafadda sidoo kalena ay degeen beerihii magaalada sidoo kale dadku waxay sheegeen in maleeshiyadan ay dhibaatooyin badan ku soo kordhiyeen magaalada sida inay xabado aan loo meeldayin ku soo ridayaan dadka shacabka ee degaan xaafadda waxay qaarkood sheegeen in muddo bil ka badan ay ka maqan yihiin guryahooda tan iyo markii maleeshiyadan ay soo degeen xaafadda b b n ayay dadka isku soo baxa sameeyey sheegeen inaysan carruurtoodu aadin goobaha waxbarashada mid ka mid ah haweenka deegaanka ayay sheegeen inay galaafatay walxo qarxa oo ay maleeshadan ay soo geliyeen xaafadda halka haweenay kalena harun caafimaad la dhigay dadweynahani cabashada muujinayey ayaa soo jeediyey in xaafadooda muddo siddeed saacadood ah looga saaro maleeshiyadan riddada axmed madoobe haddii ay dowladda kaafiradda kenya ay rar weyso maleeshiyaadkan gebi ahaanba isaga guuri doonaan guryahooda ilmihii fara kuma haaya ilmihii iskuul ma aadaan madaraso ma aadaan dugsi ma aadaan digsiga dabka la saaray lama cuno mar walba waa la kor taagany ma kari maxaa lasoo sheegay jubbaland intay joogta intay soo socotaa ciidan gorma isku dhufanayena laleeyahy mar walba buurta nagtaa inay soo istaagayin xabadaha agtaa ina ku dhufanayn naagta ilmaha maba ka war qabto gormay dugsi karan gormay ilma soo celin gormay iskuul la-aada jubbaland beerihi waa naga xirta habeenay dhaar aan shaqaysan jirni habeenay dhiraar galabna ma shaqaysan habaanna ma shaqaysan subaxda bisan salaada markaas waaga bari oo salaad subax la tukudaan aan magaalada aadayna magaalada ilmihii ma nabadaas ugu tegi doontaa mise iyadoo laqaxas u tegi doontaa haddaan hadda ciidankaas qaraxaa ku jiro gabaraa nooga laqamatay gabar kalna isbaalka inoo joogtaa suuf baan jiraa bilay bar suuf aan deganahay biba waa ka guuray waan qaqaxay duuqoo sagaashan sagaal sanuu jiraa asagoo waayeella ayado xabadda dhacaysa saastay hoobay hadaadanaya aan saddex jeeran jitaan kula kufay aan kula dhacay ciidamada jubbaland waxaan rabnaa ina nagala bixiya ana meeshaan waa dhiman waayeelanaan toddobaatan iyo sideedaan jiraa meeshaan wiliya waxaan arkilaan aragnay nolol nooma taalla naf ma hayno waxaanu hanagala rara waxaan tafadaali saana waxaan hanagala rara ma arki karna cawaan arki dhaaraan arki karin ilmihi iskuul waa noo dhigi waayeen dugsi waa dhigi waayne nafni nolol kuma jirta dhibaatada soo socotaa ka weyn bil iyo bar ay ciidankaanu dul dugan yihiin annaga biibwan waa ka soo qexi haynaa waa guuraynaa county commissionaga xafiiskiisaan soo degaynaa beri handaad ilaahi maydhin ama beri damba waa xerxiran haynaa waa guuri haynaa balaayaanu duldegan wax naga qaadan waa la'na reemandheera diyaar garooba ilaa jimcahan daa la bixin waayo culummada caamada dadweynaha wax u sheegaynaa ha la binnaan baxa magaalada ha la xira nimankaana ha nagala qaada habeenii maalina hadli haynaa wax naga qaadan la'nahay maleeshiyaadka axmed madoobe ee lagu soo jebiyey dagaalkii ka dhacay degmada beled xaawo ayaa difaacyo ka qotay qaybo ka mid ah magaalada mandheera dadka rayidka ah ayayna dhibaatooyin xooggan ku hayaan sida ay sheegeen dadka deegaanka mahadsanid abushayba fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiya wilaayaadkaas aan ku horumarna jubbada hoose warbixintan waxaa inoo diyaariyey ilyaas cabdulaahi waxaa sanad walba boqolaal dad ah oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ay helaan xoolaha nool ee sakada kuwaas oo laga soo qaado dadka aqniyada ah dibna loogu celiyo kuwa aanan waxba haysan si la mid ah degmooyinka kale waxaa xagar saacadihii lasoo dhaafay tiro ku dhow lixdanka ay heleen xoolaha la dhaqda noocyadooda kala duwan iyadoona bulshadu ay si aad ah uga mahadcelisay arrinkan ilaa konton iyo siddeed qof oo isugu jirta rag iyo dumar ayuu maamulka sheegay in ay ka faa'iidaysteen xoolaha nool ee sakada sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kadib markii qof weliba gacanta loo geliyey intii maamulka uu ugu talagalay ayay la hadleen warbaahinta iyagoona yidhi bismillaah cabdinaasir cumar cali oo ka jooga degmada xagar islaamka wuxuu ilaahay noogu talagalay ayuuna siiyey shan neef oray aan qaatay ilaahay ku mahadsan maasha allah islaamka ilaahay ha ciseeyeen dadka ku nool meelaha gaalada ay joogta ha arkaan dhibka haasta iyo mashaakilka haasta iyo habka loo gelaya ha arkaan islaamka waa lagu dhex nool yahay waa lagu reystay waa loo barwaaqoobay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dadka meesha joogo dhibka iyo gaajada iyo rafaadka haastow iskaga soo dhaqaaq biidnillahi kariim xasan jaamac axmed daacid xirsi baa layihahdaa magaalada degmada xagar ayaan ku suganahay wilaayada islaamka waxaan ka qaatay si neef oo arya wayna ku mahadsan yihiin ilaahayna kor ka yeela wixii gaalahay wixii gaalada ku dhex jireen waxaan leeyahay maana maanta ahayn ayaa dareemi doontaa dhibaato ay gaala idinku hayso way idin dulaysatay way idin raratay habeeni maali idin gumaadaysaa mana kasoo noqon rabtaan aqligiinna inaad ka xisaabtantaan oo kasoo baxdaan baa idinku baaqayaa ilaahayna islaamka hor ha ka yeela meel kasta uu joogo ilaa afghanistan ilaa falastiin ilahayna waxaan ugu baryaa falastiin in ilaahay uu ka dulqaado yuhuud iyo nasaarada haysata oo cumrada ah in ilaahay ka dulqaado oo islaam khaasiyan isqabto afrika iyo eshiya badnilah albahri cali ibraahin cali degmada xagaraan jooga xoolo shan neef aan heli eri ah allaana ku mahadsan walaayada islaamkaana ku mahadsan bismillaahi raxmaani raxiim magacey waxaa lahaa isaaq macalin maxamed xasan waxaan joogaa degmada xagar maanta waxaa aadnay meesha hoola lagu qiiminaya dad mus- walaayada loo yeer hal loo- hal neef oo loo aliisiiye walaalaha ilaahay oo naariis ilaahay u guuleey oo maaragtay ee, gaalada laha jibiyo magacayga madiine cabdulaahi ayaa lii dhahaa meeshaan ku sugana degmada xagar maanta waxaa liisii shan neef oo eri ah aadaan u faraxsanahay inaan qaatona waan ku fikirayay ninkii isiina waa ku mahadsanyahay ninkii xeradiisa ay kasoo baxdayna in ka badan allah u geliye xabiibo cabdi barkaan degmada xagar waxaan qaatay neef lo eh maxaa i siiya xarakada mujaahidiinta allah gacan siiya gaalada allah jib waxaa degmada xagar oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ay caan ku tahay kala iibsiga xoolaha nool iyadoo uu ku yaalla suuq weyn sidoo kale deegaanka daayif ee hoostaga degmada ayaa laga helaa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn agaarkan oo isagana lagu kala iibsado qeybaha kala duwan ee xoolaha la dhaqdo mahadsanid ilyas dhanka wilaayada islaamiga hiiraan oo sidoo kale laga qeybiyo sakada xoolaha nool waxaa warbixin inooga diyaariyey cabdiqani maxamed waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si habsami leh kaga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool taasi oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayadaasi shalay waxay wilaayada sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada buqa qable iyo deegaanada mukayle ceelwarre iyo deegaanka ceelow waxayna fuqaradii iyo masaakiintii boqolaalka neef loo qeybiyey kaga mahadceliyeen wilaayada sakada ay u qaybisay xasan arwaax axmed waxaan joogaa degmada buuqa qabla shan neef oo ari ah ilaahay gaalada ha jibiye islaamkana kor allah ka dhigo insha allahu tacaalaa ilaahay mahadood u sugnaata waan dhaqaalaysan hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaalaa sida wanaagsan aan u dhaqaalayna dareenkayga waa alxamdulilaahi waa farxadaan dareemo haya gaalada ilaahay ha jibiye muslimiintana allah ha kor dhigo insha allahu tacaalaa ilaahay islaamka ka qabto magacayda waxaa ciirley ciirley maxamed cirbi ku aqablo waxaa liisii qayr allaasii walaayada waxaa isiisii ari oo sike oo sike ah labaatan iyo shan aadaan u faraxsanahay caliimo xasan buqa qabla shan iri ah liisi walaalaha kor allah u qaado gacantii koraysa allah ku dara maasha allah dhibaataa i haysa dhibaatada ilaaha iga bixi waxay isiis walaayada muslimiinta ee shan neef oo ari ah. ninkii laga qaaday allah u barakeeya anna allah ii barakeeya Een, waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ee jisaaka allaha khayr jisaaka allaha khayr deegaankeeda joognaa mukoyla waxaa lagu bixinaya ee, xoolo masaakiin ah shan neef ayaa soo gaarta magaceygana waxaa layidhaha haddaan ku bilaaba aadan axmed maxamed aa layidhahdaa marka hore ilaahay baa ku mahadsan mar labaadna waxaa ku mahadsan walaayada islaamka ku mahadsan anigana uu kii maarata ilaahay maarata isu barakay allah iga dhigay shantaa neef gaalada allah jibiya muslimiinta macnaha allah kor yeela kitaabka allah kor yeela waxaa ay soo gaartay xoolo ay walaayada bixinaysay oo shan neef oo ari ah ilaahay baa ku mahadsan walaayada idana sharaf ay ku leedahay ilaahay ha guuleeyo anigana ilaahay ha iiga dhowro inaan bilaadan hoos tago dab allah ha iiga dhowro walaayadana ilaahay iyadana mataqaanaa dadkii keenay iyo soo laga soo qaaday iyo ninkii soo adeegaba iyagana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo magacaydana waxaa la yidhahaa ibraahin cabdille aadan aa la yidhaahdaa ilaahu gaalada jibi waxaa ku nool cali turoobo joogo degmada ceelwarre joogo oo allah ilaa toddobaatan iyo shan jiro oo allah ku nool degmada ku nool alxamdulilah walaayada ay siisay shan naf oo eri ay i siisay alxamdulilah ilaahay ha diyaadiyey shaydaan alla ha jibiyey shaydaan alla ha jibiyey iidina ilaahay ha diyaadiyey intayd u socotiin walaayada intayd ka imaadeen walaayada hala yiri waa ku faraxsanahay erigaas oo liisii waa ku faraxsanahay walaalihii soo dhiibiin ilaahay macallooyinkuna aan qaranka ma habaabiy majaahiriintan waxaan ugu duceynaa in ilaahay shaydaanka afduub alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta walaayada oo ceelwarro waxaan ka helay shan neef oo ari ah allaha barakeeya mujaahidiinta iyo muslimiintaba kor allah ka dhiga waanu ku faraxsannahay gaalada allaha jibiya islaamka kor allaha ka yeela kelima tawxiidka laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah ilaahay kor ha ka dhiga mujaahidiinta meel walboo joogta jihaadka wada ajar iyo xasanaadkii kaala allah ka dhiga anigoo ah xasan maxamed ibraahin waxaan maanta ugu hambaliaynaynaa walaayada islaamka gacanta ka geysatay masaakiinta iyo fuqurada waxaa liisii shan neef oo ari oo birima ah oo kuwii irigu ugu fiicnaa ahaa liisii maasha allah ilaahay ha noo barakeeya sanad waliba bishan oo kale waxaa wilaayaadka islaamiga laga qeybiyaa sakada xoolaha nool taasi oo ay si weyn kaga faa'iidaystaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdiqani kulan ay barbar socotay dowlad diiniya beecana ay ku gashay mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee gado ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayo casaam carafaat
munaasabadan oo haydnasi heersaraa loo soo gaasmay islamarkaanay barbar socotay dowro qaadatay afartan iyo shan maalin waxayna beeca ku gelisay beesha wakmaashe oo ka tirsan beelaha xasan gaashareedle ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimowdiin ugaasyo iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad tawciye ah waxaanu aanu dhammaanteen aynu doonaynaa horta rabbigeena inaan la hortagno laa ilaaha ila allah muxammadu rasuulullah annagoo xaqiijinnay xaqiiqatan in qofku uu xaqiijiyo aliimaanu waltaqwa walyaqiin walikhlaas waltawxiid والأخلاق الطيبة الحسنة والورع والحياة وحيالها مهم waxaa madasha laga akhriyey bayaanka ay soo saartay beesha waqmaashe kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah beeshu waxay ku heshiisay islana qaadatay horumarinta beeraha iyo camiridda deegaanada beeshu ay degto beeshu waxay isku raacday garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba insha allah sideed beeshu waxay si buuxda u soo dhoweynaysaa kana qayb qaadanaysaa howlgallada barakaysan oo ay ka wadaan geesiyada tawxiidka wilaayada islaamiga sida hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose uu cadowgu xoog ku haystay dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay odayaashii waxgaradka beesha waqmaashe ee beecada galay waxaan kitaabka ilaahay u garab istaagnay inaan beeca dhab ah galno oo ilaahay aan ugu dhowaanno oon kitaabka ilaahay garab istaagno oon gacanta midigta ku qabanno oon u dhimanna maalkanagana ku waxaa weeye beecadaas aan la galnay oo kitaabka ilaahay inaan koryeelnaa waa midaan ka been sheegaynan oo ilaahay aan ugu dhowaanayno intaasi kadib ugaas shukri barre yarow ugaaska guud ee beelaha xasan gaashareedle ayaa isagana ka hadlay madasha isagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan waxaan markaa aan leeyahay kula dardaarmayaa arrintaad gasheen ood qaadeen ood ka hor sheegteen inaad ka run sheegtaan ilaahay dartiis aad uga run sheegtaan oo linka arko bilooyinkan soo socda waxaa kaloon maaragta leeyahay beelaha kale reexasan ama beelaha sida ee gobolka geda dhammaantood in ay qaataan kitaabka ilaahay gaaladan ay intay socotay munaasabadan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed balli sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah martidii ka soo qayb gashay munaasabadda macnaa waqmaashe inay yidhahdaan beecaan gelayna oo maanta xarakatu shabaal mujaahidiin baanu la gelaynaa oo raggay soo direen culummada baanu la gelaynaa waxa weeyaan wax aad iyo aad u ballaaran waa tallaabo ay beesha waqmaashe hore u qaaday weeyaan sida beerihii ka horreeyey ilaahay subxaana wa tacaala xadiga iyo ballanta ay qaadeen ilaahay ha ku sugo ilaahay kuwa ka soo baxa ha ka yeelo annaguna aad baan ugu farxnay qabiilka wuxuu muujiyey dhiiranaan iyo maaragtay niyad furnaan iyo maaragtay maxaan ku rahdaa inay ka run sheegaan beecadooda sida nooga muuqatay ee daahirka ah sidaas iyada ayaana maaragtay ka malaysanaynaa waxayna caddeeyeen inay ka beri noqonayaan waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa gaalada iyo inta gaalada ku naban ee murtadiinta ah waxay kaloo iclaamiyeen in ay maaragtay maxaan ku rahdaa murtadiinta kaga jirta meesha ayada ah inay baaq u fidinayaan siday uga soo saari lahaayeen gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahin maxamed cigaal ayaa isagana ka hadlay gebagabada xafladda beecaday ku gelaysay beesha waqmaashe oo ka tirsan beelaha xasan gaashareedle beesha waxaan dhihi lahaa wax badan bay ka bedeli kartaa deegaanka luuq sharta iyo luuq dhibaatada ka soo socotana waan ogna waa miirta ilaahayna ha u hoggaansato beecada ay gashayna ha ka dhabayso ilaahay cadowgiisa subxaana watacaalana ha la dagaalameen oo gacantaa la galaan dadka shacabka oo muslimiinta oo soomaaliyaed oo meesha ku noolna udaris wanaag iyo walaalnimo iyo ikhwaha u muujiyaan hana soo dhoweeyaan ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga huulaayadii islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan waxaanu dardaarmayaa beesha istiqaamo ilaahay baan rumaynaynoo dhahnay ballamana waanu galnay waxaan markhaati nooga dhigteen inaad tihiin ku ilaahay diintiisa u gargaar leh subxaana wa tacaala muslimiintana waxaan ugu baaqaynaa jihaad qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ha laga run sheego sida aayaadka waxaa weeyaan soomka ilaahay subxaana wa tacaala waajibka ugu hadlay oo xajka ugu hadlay ayuu jihaadka ugu hadlay jihaadka hala galo waayeelada ha galeen dhallinyarada ha galeen diinta ilaahay subxaana wa tacaala unu gargaar subxaana wa tacaala munaasabadan ay beecada ku galaysay beesha waqmaashe oo ka tirsan beelaha xasan gaashareedle ayaa waxay ku ballan qaadeen inay garab iyo gaashaan u yihiin difaacidda ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casaam degmada buulafullaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku tallaabsatay horumar dhanka tacbashada qudaarta cagaaran taasi oo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan degmadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman
waxaa aad u soo badanaya baraaruga bulsho ee ku aadan in la gaaro isku filnaan dhanka cuntada ah si loo yareeyo quutul daruuriga qaaradaha kale la inooga keenayo magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo sidoo kale goboladuba waxay dadku u istaageen inay isku filnaadaan iyagoona inta badan xoogga saaray inay beeraan qudradda looga baahan yahay magaalooyinkooda si loo yareeyo midda inooga imaanaysa waddamada deriska sida kenya iyo etoobiya meelaha sida aadka isku filnaanta dhanka khudradda u gaaray waxaa ka mid ah magaalooyinka wilaayada islaamigaha ee baay oo ah gobol aan marin webi haddana ka mid ah gobollada xagga wax soo saarka safka hore uga jira dhowaan waxaan booqday beer ku taalla dhinaca bari ee degmada boolofullay taas oo uu milkiyadeeda uu leeyahay mukhtaar sheekh maxamed wuxuu ka mid yahay dadka iskood ah isku abaabulay oo sameeyey beer khudaarta lagu beero oo uu ka sameeyey duleedka magaaladan halkaas oo uu ku beeray khudradda noocyadeeda kala duwan sida koostada ansalaatada karootada nyaanyada basbaaska barbarooniga bocorka iyo wixii la mid ah haddaba mar kale ayaan mukhtaar ku booqday beertiisa shan bil kadib xilli uu ka muuqdo isbeddel weyn wuxuuna iiga warbixiyey khudradda uu beeray iyo sida looga faa'iidaysanayo wallaahi bashiirow idaacadda ii imaaday aadaan ugu faraxsanahay maalintaad ii imaanaysay maanta farqiga u dhexaysa hadda ka hora waraysi iga qaaday maalintii maanta farqiga u dhexaysa adna waa u jeedaa indhaha waa u jeedaa marka alxamdulilaah ilaahay waa noo nicmeeyey dadkii dhulkan wax ma dhalaa iyo wax ma lagu tabci kar iyo ay lahaayeen waa kana hadda maantana nicmadaana ilaahayna siiyey waxyaabaha hadda beeran ee khudradda aan aragnay ee magaalada bulufula ee ka faa'iidaysanaysa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah nyaanyada waa u jeedaa koostada waa u jeedaa karootada waa u jeedaa ansalaatada waa u jeedaa bocorka waa u jeedaa barbarooniga waa u jeedaa kabsar caleenta waa u jeedaa marka alxamdulilaah galab walba saana loo imaanaa suuqay ii noqotay maasha allah alxamdulilaah ilaahay nimcadiisa ilaahay baa ku mahadsan dadka marka waxay helayaan qudrad fresh oo isla beerta laga soo guray aa qudrad fresh oo koostada laho ansalaatada laho nyaanyada laho barbarooniga laho karootada laho oo fresh ay helaayeen qiimaha ay ku qaataan waa qiimo oo iska jaban maasha allaahu ah oo wixii kor laga keenaya oo ka jaban boqolkiiba konton ka jaban ka hooseeyey aan ku siiyaa maasha allah alxamdulilah tacabka ka soo dhiirida dadka waraha waaweyn leh iga soo dayda waxaa waaye dhulkeen waa kaas nicmadaas ilaahayna siiyey waa u jeedaan wixii hadda oo faa'iidadiis ah idinkana inaad ka soo jiiditaanaan rabaa haddii ilaahay idmo dadka degaanka aan isla nahay beertan waxaa galab weliba aada si ay khudradda uga soo iibsadaan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada buulafullay waa kuwan qaar ka mid ah dadka maalin weliba halkan u yimaada si ay u iibsadaan khudaartay u baahan tahay xaafaddooda wallaahi ani naftarkeyga dadka beerta u owal aho maaragta galabtan aa ii horeysa aa imaanay beerta maanta ani meesha aan ku arkay waxaan soo xasuustay dhoobeyda fadhiisanaa nin walba lacagtiisa u wataa wixiise waa la siinaa koostada ansalaatada bocorka nyaanyada wax weliba qof baa ku shaqeeyo meesha oo maaragta heegan ku ah waa dhawaamahan maaragta haddayba saas ahayn annaga naftarkeena sabti walba aan maaragta waxaan sugaynay qudaar dhoobay ka imaata ilaan meeshaanaaba maaragta dadkii ay ku dhergeeno ani naftarkeyga galabtaan laga bilaabo waa meeshaanaa maaragta haddii ilaahay yidhaa saas waay bashiirow dadku waxaan ku dhiirigelinaa nin walba inuu maaragta saan oo kale beeraha loo beero dhulku waa yaallaa qof maaragta tacbada keliya loo baahan yahay marka nin walba meeshiis ha ku shaqaystaan dhihi lahaa أنا مقاي وليا إدريس واي دق مداي بولا فلاي ما شاء الله هذا محق عندك وقت هذه waxaan gacanta ku wadaa oo koosto ansalaato bocor nyaany basbaas maasha allah deegaanka buulafulaayo waa lagu noolaaday maasha allah ilaahay ku mahadsan koosto ansalaato imaydeeraay boorcad tumikoosa howdhideer guradaasa amada fada wehelaasa kabsaarka shaankunshira maxaan suuq ku feyleen maasha allah haa buulafulaa yoo dhan maasha allah ku een ornyoolay ku neebsani kudaartee asan tumikoos adhay ku asaatan aad amada fadadhay ku guridaas sadii aad fadan ku goosadaas meerwogna beerta oo mukhtaar meena gadaniya koosto ansalaato korooto bocorkatiitow degmada buulfalay maasha allah faa'iido badan oo haysta xaafadnoo saga tabna beerta si koyn walaakinoo saqaadan ugu dambeynna suldaan aadan isaaq oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee baay oo aan kula kulmay gudaha beertan khudradda ee ku taalla degmada buulafulay ayaa bogaadiyey mashruucan iskutashiga ay u istaageen dadka deegaanka eedyada walalayaabinyo beer fulfulay waagii hore biyoba waysnayna hadda laakiin biyogii laka helay in beer la kataabay udaaray beerta isku korsurugnaada buulfulay hadii kataal nyaanyihin dhawana qabati bocora qabati antalaati aragahayna mikal aragahayna he kooste aragahayna bocora aragahayna kabsaracleega aragahayna walkuma gungmale maana dadka bulshooyindamaybuulfulaydegamaykaburarjiyaane in beero in taaban deegaankan walbama kabaha waa lalahay walay in kabaha may daliil nga ahayn geekaba korsurugna waxyaabihii oo anay dhoobay kabahay bahatamirkad lankabahay majara wartay lakwaraabi bulshadan oo bulfulay degan dhan milaanto meelo ka jarta dhan in geeka may argahayna beerto hamdoonadan safar dheer dhoobe malan galow gabartey ideeha kutabaasa beerta kooyasa wali faasana meelaha ku aadayta ganacsi mashruuc ee suuq ee bulshada meelo ka furinta wartalatiyahu dadka soomaalida degmada degmay ku baraarjaan ahayn inaanay beero la taha mar kale waxaan leeyahay buulafulay waxay diraysaa risaalo caalamiyaha oo muujinaysa in dadaal kooban uu dhalo horumar iyo baraare dadaalaana wuu gaaraa halka uu hiigsanayo wax soo saarka ayaana ah midka lagu gaaro guusha si ka baxsan ku-tiirsiga dalagyada dibadda oo looga bixi karo beerashada badar iyo cunto kuu damaanad qaadi karta caafimaadkaaga waxaan rabnaa inay isku filnaato xagga qudaarta marka in greenhousekaas oo asagana si joogta biyo loo siinayo oo loo waraabinayo oo daawadiisa iyo caafimaadkiisa lala daawtaagan yahay iyo qaybta kale beerta ah intaasi waxaan is leeyahay waa in soo dhodhoweynaysa haddaysan ku filnaanin mashruucaasi marka mashruucan ugu talagalnay waayo isku filnaasho inaan ka muujino degmadan buulfulla
تتغير الأحوال واحنا في أحسن حال سر الحياة الطيبة warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu